الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay jinaayaadkii siba qaybtii diyaadka ayaynu ku jirnay qaala almualifu raximah llahu tacaala faslun aadaakani faasilun mid kala saari weeye wixii inoo soo socday iyo waxa inoo iman doona fi ljiniini fii diyati ljiniini waxaanu u fasal yahay jiniinkii iyo ilmihii caloosha ku jiray ama urjiif midkaa doontaba dhehoo diyadiisii iyo magtii ka sugmaysay ayuu halkan nooga hadlayaa wuxuu yidhi sheekhu fi ljiniini urjiifkii quratun addoonaya ahaatay in infasalaha haddii uu soo baxo mayitan isagoo dhintay bijinaayatin jinaayo iyo waxyeelo loo geystay hooyadii darteedna u soo baxo fii xayaatiha uu soo baxo intay noolayd aw bacda mowtiha ama intay dhimatay kadib wakadaa waxaa la mida in dahara hadduu soo baxo bilanfisaalin isagoon soo bixin hadduu muuqdana waa lamid filasaxi haddaan qabanno wa ilaa haddii kale oonu soo bixin muuqaninna falaa waxba ka waajibi maayaan aw xayan isagoo nool buu soo dhashay wa baqiya zamaanan muddana waa nagaayoo waa joogay bilaa anabin xanuun la-aan ayuu baaqi ahayuu joogay suma maata waa dhintay falaa damaana magdhow malehe wain maata hadduu dhintay xiina kharaja markuu soo baxay aw amadaama alamuhu xanuunkiisii uu daa'imo oo wamaata u dhinta fadiyatu nafsin naf diyadeed iyo magteed ayaa lagu leeyahay wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala fi ljiniini jiniinkii xorta ahaa ee muslimka ahaa wuu inoo keeni doonaa jiniinka iyo urjiifka addoonka wuu inoo keeni doonaa ka gaalka laakiin jiniinka iyo urjiifka xorta ahee muslimka quratun addoon ayaa ka waajibaysaa addoonta haddii la waayana isaga inoo keeni doono sheekhu waxa looga weecanayo waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam annahu qada'a fi ljiniini biqurati cabdin aw ama waxa uu ku xukmiyey jiniinkii iyo urjiifkii quro oo ah addoon ama addoon ama biquratin boo ku xajahay cabdin aw ama haddii laysu idaafeeyana idaafa bayaaniya bay noqon waase goorma quraduna markaas waa addoontaa goorma ayay haddaba quradaasi ka waajibaysaa waa in infasala haddii uu soo baxo macnaha xadiidka ku soo aroortay sida kaa saxiixaynka waa fara badan yihiin xadiid kaloo bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayaa isaguna wuxuu tilmaamaya cumar bin khadaab inuu kala tashaday haweenaydu markaa wax inta la yeelo ilma ay soo tuurto muqiirat ibnu shucba ayaa wuxu uhi rasuulullahi moxamed ayaan joogan maxaadiray isagoo qura addoon ama addoon ku xukumay wuxuuna cid koaba marakacdo ariga kula furta ii keen maxamed ibnu maslama ayuu keeno isaguna waa la furay arrinkii ummadduna arrinkaa waa ku ijmaacsan tahay khabarkuna sidaas ayuu ku idlaaqay ama ha labaad ama ha dhadiyaado mar haddii uu sidaaynu sheegi doonno ee geeri ku yimaado lab iyo dhadig looma kala eego markaa quratu ma ahatay jiniinka ama ha labaad ama ha dhadigaado waase in infasala hadduu soo baxo mayitan isagoo baktia hadduu soo dhaco bijinaayatin waxyeelo hooyadii loo geystay hooyadii oo nool jinaaya mu'asira oo raad iyo ta'hiir samaynaysa waxyeeladaas loo geystay hooyadii darteed hadduu ku soo baxo isagoo dhintay oo bakti ah waa quradaas iyo addoontaas ama labaad ama hadhadigaad wuxuu noqon karaa markaa jinaayadaasi hadal sidii hanjabaadii oo kale waxay noqon kartaa ficil oo dee inuu wax ku dhuftay ama dawasi oo ilmihiisii kaga soo dhaco ama raashinkii iyo cuntadii oo loo diday ilaa ilmihii oo markaasaa kaga soo dhaco markaa mar hadduu dhimasho ku yimaado isagoo baktiya mar hadduu yimaado jinaayada iyo waxyaalaha hooyadii loo geystay sababteedna ku soo dhaco ama labaad ama hadda digaadee waa waa quradaas quradaa wuu inoo keeni doonaa haddii la waayo inay shan halaad un tahay ama quradaba addoonta waxaa laga maarmaan u ah inay shan halaad qiimaheedu yahay haddii ayadii la waayona shan halaad un weeye haddaa bijinaayatin fii xayaatihaa in infasala mayitan bijinaaya waxyeello loo geystay hadduu ku soo dhaco fii xayaatiha aw mowtiha waxay ku tacalluqaysaa infasala fii xayaatiha hadduu nolosheedii soo baxo jinaayo loo geystay dartee iyadoo nool buu ka soo dhacay aw mowtiha ama intayba geeriyootay jinaayo iyadoo nool lagu dhuftay ayay intii ay geeriyootay dabadeed buu ilmihii ka soo dhacay markaana quradii baa ka waajibaysaa waxaa kaloo la odhan karaa oo iyana la odhan karaa fii xayaatiha bijinaayatin waxyeello loo geystay fii xayaatiha fii xalaxa xilligay noolayd ow mowtiha ama xilligay dhimatay oo waxay leeyihiin xataa iyadoo mayda haddii wax lagu dhufto oo ilma sidaa kaga soo dhaco bakti ahi ayana waxaa ka waajibaysa quradaasunbaa ka waajibaysa wakadaa waxaa la midoo quradaasi ay ka waajibaysaa in dahara haddii uu muuqdo bilanfisaalin isagoon soo bixin dee waxaaba qoortiibuu soo ridayba ma soo wada dhammaanin siday ku dhimato waxaaba la yidhi sidii baa lagu wada aasay markaana quradii way ka waajibaysaa wakadaa in dahara bilanfisaalin sida saxi haddaan qabanno maxaa yeelay wujuudkiisii baa hadda laxaqsay mar haddaynu dee xubnihiisii wax ka mida aragnay asax bayna aanigu wuxuu leeyahay laabudda min tamaami infisaalihi waxa laga maarmaana inuu soo wada baxo oo calooshii uu ka soo wada baxaa arrin laga maarmaana weeye leannahu haddii aanu markaa soo bixin dee xubin oo kale ayuunbuu markaa noqonayaa haweenaydii ka tirsan wa ilaa haddii kale ma muuqanin mana soo bixin oo haweenay buu markaa wax ku dhuftay haweenaydii waa dhimatay caloosheedana waxbaa ka kuusnaa kama soo bixin kama muuqanin marka falaa falaa yajibu shay-un wax waajibayaa markaa ee ma jiraan xaaladdu markay sidaa tahay wax waajibayaa ma jiraan liannahu waxay leeyihiin liannaa lam natayaqan wujuuda aljiniini falaa nuujibu shay-an bishaki dee hadda waxaan yaqiinsannay maynaan yaqiinsanin inuu markaa jiniin meesha ku jiro markaa shaki waxba ku waajibin mayno shaki waxba ku waajibin mayno ow ama haddaba wuxuuna yidhi infasala mayitane wuxuu yidhi ow xayan wa baqiya zamaanan wuxuu soo baxay ilmihii urjiifkaha isaga oo nool wa baqiya zamaanan wa baqiya bacda infisaalihi zamaanan intii uu soo baxay dabadiina zaman buu sii baaqi ahayuu sii noolaa bilaa alamin isagoon wax xanuunahoo markaasuu qabaa aanay jirin ow infasala xayan isagoo nool buu soo baxay wa baqiya waana nagaaday intuu soo baxay zamaanan wakti bilaa alami wax xanuuna aanu qabin uma maata dabeedna wuu dhintay falaa damaana wax damaanoo jaanigii lagu leeyahay ma jirto islaantu amaha xanuunsanaysa ama yaanay xanuunsanaynin leanna mar hadduu ilmihii badqab ku yimi xanuun la-aanna uu iska sii noolaa waxa daahira bay liannahu maata bisababin aakhara inuu markaa sabab kale iyo bele kale inay heshay oo u dhintay ayaa markaa daahir oonu jinaayadii u dhimanin ee wain maata hadduu dhinto haddaba ilmihii urjiifka ahaa xiina kharaja markuu soo baxay ayuu dhintay isagoo nool buu soo baxay ama yacnii dhaqdhaqaaq fara badan buu sameeyey sidii wax la gowracay oo kaleo sidii buu ku dhintay aw ama daama alamuhu siduu ilmihii u qaylinayay u xanuunsanayey ayuu wamaata malaa ku dhintay aw daama alamuhu xanuunkiisii baa daa'imo wamaata waana dhintay fadiyatu nafsin diya naf dhammaystiran ayaa lagu yeelanaya kii waxyeelada geystay diyatu nafsina hadduu wiil yahayna dee waxa lagu yeelan markaa boqolkii haddii markaa inanuu yahayna dee kuntankeedii ayaa sugmaya walow alqad haddii ay soo rid haweenaydin jiniinayni laba urjiif faqurataani laba qura weeye ow yaddan ayay soo rideen faquratu weeye wakadaa laxmun hilib ayaa lamida qaala alqawaabilu fiihi qaala alqawaabilu ay yidhahdeen mulisooyinkii fiihi suuratun khafiya suuro qarsoon ayaa ku sugan qiila waxaa la yidhi ow ama laa may odhanin suura ayaa ku sugane qulna waxay yidhaahdeen low baqiya hadduu aad sii jiri lahaa la tasawara waa suuraysmi lahayo waa abuurmi lahaa waxau sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala walow alqad haweeneedii haddii ay jinaayadii waxyeeladii loo geystay ay ku soo rido janiinayni janiinayni laba urjiif oo bakti ah faqurataani laba quraa ka waajibaya hadday saddex soo ridaana saddex hadday afarna afar leannu ismuuljiniin bay quradani ku tacalluqdaayoo hadday tacadudo waa tacadudaysaa ow yaddan gacan ayay markaa haweenaydii soo riday ama lug sidii bay dabeetana haweenaydii ku dhibatay faquratun ayaa waajibaysaa leanna waxaan ogaanay in jiniin meesha jiro waxaana haaliba inay gacantani ku soo gohday dee jinaayadii haddiise way dhibaato baynu nidhi way iska sii noolayd gacantaasu baana ka soo dhacday wax ilmaahina kama soo dhicin dee nisbulqura ayaa markaa waajibaysa qurada barkeed baa waajibaysaoo gacantaa soo dhacday ayay u waajibi wakadaa waxaa la mida laxmun hilib haweenaydii hadduu hilib ka soo dhaco jinaayadii loo geystay ayayna quraa ka waajibaysaa qaala alqawaabilu idaa qaala alqawaabilu markay yidhahdeen umulisooyinku fii suurati lkhafiya suuro qarsoon ayaa ku suganoo iyagu dee intaasoo dumaray ka umuliyeenoo dhicisay ka umuliyeenoo dhammaysay ka umuliyeenoo way yaqaanaan ilmaha oo waa helo khibruhu waa iyaga markaa waxay yidhaahdeen fii suura khafiya suuro qarsoon ayaa ku sugan bay yidhaahdeen oo bimacnaa dee aadaminimadiisi waa muuqataa qiila waxaa lihi ow laa suuro kuma sugna ayay yidhaahdeen oo bimacnaa quradii way ka waajibaysaa hilib aan suuro lahayn qulna walaakiin qulna ay yidhaahdeen low baqiya haddii hilibkaasi uu si baaqi ahaanlayo caloosha ku sii jiri lahaa la tasawara waa suuraysmi laha waa abuurmi lahaa ayay yidhaahdeen muddo yar hadduu markaa kusii jiri lahaa caloosha yacni way isqori lahayo bini-aadinadiisaa muuqanay hadday yidhaahdaanna walow suura lahadayay ka muuqanine ayadana quradii waa ka waajibaysaa wa hiya haddaba quradii cabdun waa addoon ow amatun ama addoon mumayizun oo wax kala garanaya saliimun oo ka badqaba min caybi mabiicin shaygii la iibinaya ceebtiisa walasaxasaxre waxa weeye qabuulu kabiirin mid weyn aqbalidii lam yacjiz aan cajizin biharamin gabow aan ku cajisin wayushtaradu waxaa la shardiya buluuquhaa inay gaadho nisfa cushri diyatin diyada oo toban loo qaybiya niskeed waa inay gaadhaa fain fuqidad haddii la waayo fakhamsatu abciratin waa shan neef oo geela waqiila waxaa laa yushtaradu lama shardiyo inay intaa gaadhee falilfaqdi waayida qiimatu aba u sugnaatay wa hiya liwarasati ljiniini baanay u sugnaa janiini wacalaa xaqidati ljaani ayaanay ahaatay waqiila waxa li in tacamada facalayhi isagay korgiisa tahay waxau sheekhu leeyahy wahiya haddaba quradan waajibka ahi waa cabdun aw amatun waa addoon ama addoon waayo waa sidii xadiidku uu tilmaamay weliba waxaa shardiga mumayizun inay markaa mumayis yahay uu wax kala garanayo addoon aan mumayis ahayni isagiibaa markaa dee cid xeedmaanaysa iyo cid ilaalisa u baahan quraduna waxa weeye dee waa addoon wanaagsan ayay ka dhigan tahay oo quratu kullu shayin khiyaaru baa la wixiisa wanaagsan baa la yidhaha quradu waa caddaanka markaa fooda halkaa faraska ku sugan markaa qura waa addoon wanaagsan oo xoolihiisa ugu mudano sida ay foodu caddi halkaa faraska uga tahay oo kale ayay hantidiisa uga tahay marka waa inay mumayiz yahay saliimun kaasoo kabadqaba addoonka ama adoonaas kabadqaba min caybi mabiicin shaygii mabiicda ahay ee la yimid ceebtiisii ceebta addoommadana kitaabulbayx baynu ku soo marnay wax ceebana waa inaanu lahayn oo ceebihii shayga mabiicda lagu celi jiray waanu lahayn leannu hadduu ceebaysan yahay kuwa wanaagsanaa kama mid ahaa walasaxana waxa weye qabuulu kabiirin addoon weyn waa la aqbalay lam yacjiz biharimin oo dee aan gabow uu ku tabargaba aan gaadhin oon ku cajizin gabow taaniga lama aqbalayo ayuu leeyihi leannu wasaankiisiiyo lacagdiisa ayaa markaa isdhimaysaa wa yusharadu waxaa kaloo la shardiya qurada buluuquha xagga qiimahaana ay ka gaadho nisba cushri diyatin ninkii muslimka ahaa diyadiisii boqolka halaad ahayd oo toban loo qaybiyo meeshaa tobnaadoo la kala baray boqol marka toban loo qaybiyo sow toban maaha tobankii marka la kala badhaa sow shan maaha waa inay shan gaadhaa fa in fuqidad haddii la waayo oo waxay leeyihiin dee waxa una xorka jiniinka jiniinka xorta ee muslimka waxa un lagu leeyahay shan halaad faqiiqiimu shan halaad tahay haddii la waayana fa in fuqida haddii la waayo haddaba xisan oo sida noo kala dee addoomma lama hayo ama sharcan baa loo waayo qiimaheedii wax ka badan baa lagu iibinaya fa khamsatu abciratin shan neef oo geela ayaa bedel ka noqonaya leannu markii la hayeyba waxaa shardi ahayd inay shan geela u dhiganto mar haddii la waayeyna dee shantii ay u qiimaysmaysay unbaa la bixinayaa midda labaad geelu hiya alaslu fi diyaad marka shaygii mansuuska ee la caddeeye la waayo isaga ayaa loo noqonayaa haddii la waayana qiimaheeda ayuunbaa waajibaysaa waqiila waxay laa yushtaradu lama shardiyo inay waxaa gaadhan lama shardiyo ee falilfaqdi qiimatuha haddii la waayo addoontaasunbaa la qiimayno waxa la yaaliyo waxay addoontaasi gaadho ayuunbaa la bixinayaa wahiya haddaba qurada ayaa ya liwarasati ljiniini janiinkan iyo uurjiifkan warasadiisa iyo ciddii markaa dhaxalkiisa lahayd ayaa yeelanaysaa oo masale hooyadii haddaanay daayadu ta soo riday ee dishayba aanay ahayn sifadii dhaxalka hadday ku sugan tahay dee ayadu markaa hooyanimay ku dhaxli oo dee labadii farallaynu soo marnay ee sulud ama suduskii ayay ku dhaxli aabi hadduu nool yahayna inta kale isaga qadan haddaanu aabbo aanu jirinna dee casabaadkii kale walaalkii iyo ayaa yeelanaya wahiya liwarasati ljiniin wa calaa caaqilati ljaanii kan jaaniya waxay leegaysay tolkii baana lagu leeyahay leannu labadii dumar ahay ee istilay ayaa xukunkaasi ka soo baxayoo tii markaa dhimatee ilmihiina soo tuurtay magteedii wuxuu dhaxal siiye warasadeediiyo ciddii dhaxalkeeda markaa lahayd jiniinka iyo dee iyadaba wuxuu dhaxal siiyey ilmaheedii iyo iyo ninkeedii tii wax dishay magtii laga doonayana wuxuu ku xukumay tolkeed ee ninkeediiyo ilmaheedii kuma xukumin waqiila waxa la in tacamada hadduu u camdiyo oo u badrheero ilmaha urjiibkaa diliisa fa calayhi isaga ayaa lagu yeelanayaa tol laguma leh oo waxaanay markaa khilaafkani ku saraysan yahay ma la suuraysan karaa camdi jiri in loo camdiyo camdi ma noqon kartaa inay meesha wax ku jiraan iyo in kale miyaa war u hayaa marka haddii la yidhaha waa la suuraysan karaa oo saqiilkani ku binaysay iyo camdi waa ka suurtogeli karaa oo dee halkaa ilmaha u qastiyo bimaa yaqtulu haaliban uula qastiyo isagaa lagu yeelan haddii la yidhaahdo lama suuraysanayana khadaama shibulcamdi ayuu noqonayaana dee tolkaa lagu yeelanayaa waljariinu lyahuudiyu aw nasraaniyu qiila waxaa la yidhi ka muslimin buu la mid yahay wa qiila waxaa layihi hadurun haduri wax ka soo qaad ma leh walasaxuna quratun weeye oo ka huluthi qurati muslimin muslim quradii oo saddex loo qaybiyey meesheeda ayaa ka waajibaysaa waraqiiqu raqiiqii iyo addoonkii janiinkii raqiiqa ahaa cushru qiimati ummihi hooyadii qiimihiisa oo toban loo qaybiyey ayaa ka sugmaysa yowmaljinaayati waxyeelada maalinteedii u qiima ah waqiila waxaa yaali jihaadii maalintaa ilmaha ay soo tuurtay lisayidiha sayidkeedii baana yeelanaya ee fa in kaanad maqtuucatan mid xubna go-an hadday tahay waljaniinuna saliimunu yahay quwiba saliimatan baa lagu qadiya fi lasaxi wa taxmiluhu alcaaqilatu fi ladhari adar haddaan qabanana caaqilada ayaa qaadaysa kaasi wuxuaa jiniinkii xorta ahaa ee muslimka ahaa janiinkii gaalka ahaa iyo kii addoonka ahaaba halkan uu inoo gelayaa wuxuuhi waljaniinu alyahuudiyu aw inasraaniyu janiinka iyo urjiibka yahuudiga ama nasraanigaa ee dee raatabac aabbihii la raaciyey ayuu markaa yahuudiga ama nasraanigaa ku noqday dee xarbi aan dagaallamaynayna ma ahayn qiila waxaa layihi ka muslimin muslim buu la mid noqonayaa ka qurati muslimin oo dee xadiidkii ayaa camimay wa qiila waxaa hadurun huwa hadurun waa hadur iyo markaa waxba ka soo qaad ma leh markaa labada qowl waxay ku dhisan yihiin in quradu aan qiima lagu qadaraynin walasaxu asaxna waxa weeye in qurada lagu qadarayo nisru cushra diyati alab in lagu qadarayo inuu soo marre quratun ayaa ka waajibaysa ka huluthi qurati muslimin muslim quradii iyo addoontii jiniinkii muslimka ahaa quradii ka waajibaysay oo saddex loo qaybiyo meesheed weeye shandii halaad markaad saddex u qaybiso dee waxa weeye neef geela iyo neef saddex loo qaybiyey labadii ayaa ka waajibaysaa kii markaa majuusiga hulusu khumusu qurati muslimin muslim quradii khumuskeed khumuskaa huluskii waa hulusu baciirin baciirsadaa neefgeeda saddex loo qaybiye meeshii waraqiiqu waljaniinu raqiiqu uurjiifkii addoonka ahaa cushru qiimati ummihi hooyadii unbaan la qiimayn hooyadii marka la qiimeeyo qiimaheedaa toban marka loo qaybiyo wixii soo baxaa ayaa markaas la bixinaya amaha labaad amaha la digaade leannahu qurro asalkeeda dee waxay ku ictibaarsanaydun hooyada wixii lagu magdhabo cushurkii ila hooyadu markay konton ahayd waxay noqonaysay cushurka diyadeedu waxay hayd shan ayay hayd xagga aabbaha haddii loo kaxeeyana nisful cushri bay hayd xagga hooyada diyadeeda haddii loo kaxeeyana waxa weeye waa cushur ille waa kontonkii oo loo qaybiye un shane ee toban loo qaybiye marka waxay leeyihin waxaa lagu magdhabayay qurada markasta waxaa loo ictibaarinaya hooyada wixii lagu magdhabaya cushurkeed shaygu hadduu xor yahay hadduu raqiiq yahayna dee hooyadunbaa loo ictibaarinoo qiimaheeda cushurkeed ayuunbaa ka waajibaysaa yowma aljinaaya wa tuctabaru qiimatulumi yowma aljinaaya qiimaha hooyadana waxaa loo ictibaarinaya un maalintaa jinaayada waxyeelada loo geysto waa maalintay waajibtay waqiila waxaa la ali jihaadi iyo wal jihaadi maalintay soo tuurtay ilmaha oo waa maalintii dee jinaayada ay suulaatay inay kala qiimatahay waa dhici kartaa wa yusrafu maa dukira biraqli sayidiha waxaana yeelanayaa addoonkan yacni ilmahan urjiifkan addoonkan wixii ka sugmaa lisayidi haweeneeda sayidkeed baa yeelanaya leannahu isaga ayaa maaligeedii oo leh cibaaradan minhaajka waxaa ka wanaagsanayd baan idhi cibaaradii muxarar kitaab uu ka soo gaabiyey iyadu waxaa odhanaysay lisayid aljiniin urjiifkan sayidkiisa ayaa yeelanaya leannahu waxaa dhici karta in urjiifkana cidin leedahay hooyadana cidin leedahay oo masalan inuu cid u dardaarmay waa dhici kartaa markaa qaaliban sida badan yacni hooyada iyo urjiifka dee sayidkaasu mawda ka hooyadunubaa ilmahana leh saa daraaddeed buu ihi lisayidiha ee hadday cid kalaba leedahay urjiifkii ciddaan ahaydee sayidka waa idunbaa yeelanaysaa fa in kaana hadday ahaato haddaba maqduucatan mid xubna go-an ayay hooyadaasi tahay waljaniinuna saliimun urjiifkana waa badqabaa xubnihiisi waa u badqabaa quwimaad hooyadii saliimatan ayaa lagu qiimay fida sax haddaan qabano mar hadduu isagii badqaba iyana badqab ha lagu qiimeeyo dabeetana cushurkii halkaa ha laga bixiyo taani wuxuu leeyahy laa tuqadaru saliiman lama qadarayo leanna nuqsaankan xubnuhu waa arrin khilqi ah oo ilaahay ku abuuro sidaasaa lagu qiimayn wa taxmiluhu waxaa xambaaraysaa oo qaadaysa oo lagu yeelanayaa janiinkaa raqiiqa wixii ka sugmay alcaaqilatu filatani adan haddaan qabano caaqiladii ayaa qaadaysa waayo quradaba hore ayaynuu soo marnay filatani haddaan qabanno qowlka adharkaa caaqiladaa qaadi iyo ma qaadayso waana addoonka ma qaadaysa adaan inay qaadaysa weeye tii un baamanayaa khilaafkani uu daba socdaa faslun fii kafaarati alqatli alatii hiya min muujibaatihi fasalkana wuxuu inooga hadlayaa kafaarada dilku ka waajibaysa wuxu uhi yajibu waxa waajibaya bilqatli dilkee kafaaratun baa waajibi wain kaana alqaatilu kan dilay haba ahada sabiyan ha ahaado oo majnuunan ha ahaado wa cabdan addoon hada waa dimiyan ha ahaado wa caamidan ha ahaado wa mukhtian ha ahaado mid u badheeray iyo mid gafay midku doonaba ahaado wa mutasabiban ha ahaadee waxaanay ku waajibaysaa biqatli muslimin muslim dilidii walow bidaari xarbinba ha ku sugnaadeen wa dimmiyin wa janiinin wa cabdi nafsihi iyo wa nafsihiba wa fii nafsihi wajhun laa imra'atin wa sabiyin xarbi yeynin maya wa baaqin maya wasaa'ilin iyo wa muqtasin minhu mid kii la qisaasanayay wa calaa kullin min ashurakaa'i shurakadii iyo nimankii wadaagay dilka mid kasta waxaa lagu leeyahay kafaaratun baa lagu leeyahay fida saxe haddaan qabanno wa hiya ka dihaarin bay la mid tahay laakiin laa itcaama fi ladhari adan haddaan qabanno itcaam iyo raashin male waxau sheekhu leeyahay yajibu bilqatli dilkii sababtiisa waxaa ku waajiba shaaficiye siay qabto ama camdi ha ahaado ama shibulcamdi ha ahaado ama gef ha ahaado kafaaratun kafaara ayaa ka waajibaysaa ilaahay baa yihi waman qatala muuminan khata'an qofka muumin gef u dila fataxriiru raqabatin muumina fain kaana min qowmin bayina fain kaana min qowmin caduwin laku wahuwa muuminun fataxriiru raqabatin muumina ayaa la xorayn wain kaana min qowmin bayna wa bayna miihaaq fadiyatu musalatu lilaali wa taxriiru raqabati mumina xadiidkii abu daawuud iyo xaakim iyo ay warinayeen walow sheekh albani uu daciifiyey waasirat ibnaaska wuxuu leeyahay nebiga ayaa waxaan u keennay nin aan saaxiib nahay qad istawjaba naara bilqasli oo naar ku waajibsaday dil naar maxaa lagu heshaa dilka dee bareerkaa weeye markaasana wuxu uhi actiquu canhu raqabatan yactiqu lahu bikulli cudwin minha cudwan minhu min annaar waxaa ka horaysaan addoon ilaahay xubin kastoo ayada ka midu xubinisaa ka miduu naarta ka xorayn doonaaye markaa karum leeyahay ka xoreeya waa kaa naarta waaso kii camdiga ahaa bay leeyihiin dil baynu nee xubnihii iyo janaexooyinka iyagu ma yeeshaan kafaaro waxaa kaloo kafaarada waajibitaankeeda takliif looma shardiyo qaangaar iyo caqli looma shardiyo markaa wuxu uhi waa in kaana alqaatilu sabiyan aw majnuunan hadduu ka wax dilay sabi yahay ama majnuun yahay wain kaana may waqaayo wain kaana alqaatilu haba ahaado sabiyan aw majnuunan haba ahaado leannahu waxay leeyihiin kafaaradu waxa weeye min baabi damaan hadday markaa wax iminka masalan kii waalaa gaari jabiyo hadduu kii yaraa gaari jabiyo hadduu cod wax yeelayo dee waa laga rabaa waa baabudamaan waa khitaab lwadci marka tanna waa la midoo maalkooda ayay waajibaysaa weliga ayaa markaa ka horeynaya addoontii laakiin laga soomi maayo oo waxabu waa cabdan wain kaana halkan wax dilay cabdan ba ha ahaadee dee hadduu wax dilo soo lama qisaaso inay camdi tahay kafaaradii iyaga damaanba soo ku waajibaynin laakiin isagu dee addoon ma helaye muxuu ku kafaaro gudanayaa soom buu ku kafaaro gudanayaa wa dhimiyan ba ha ahaado dhimmi waxa weeye waa gaalka dee jizyada aynu la gelay caqduljizya la gelay ina dhex deganay cashuurta ka qaadno isagana axkaamta ayuu islaazimiyey isagana waa lagu yeelan oo waa laga rabaa oo sideebuu markaa u kafaaro gudanaya dee addoonu lahaabaa islaamay dee markaa kaasuu xorayn ama wuu dhaxlay ama muslimba odhan addoon iga xorey adigu aad leedahay kafaarada idinka xoree ila addoon muslima maba yeelan karaynin addoonkana waa waa muslim addoon muslimana gaalma yeelan karo waa caamidan bahaada kan wax dilay caamid miduu bareeraya ha ahaado xadiidkii waasila waasilat alasqac ayaa sidaa tilmaamayey fi saaxibi lana istawjaba annaar walaa yastawjibu annaara ila fi lcamdi shakhsiguna naardii camdi umuu ku waajibsadaa midana kafaaraday waa jabri iyo kab caamidka ayaana u baahan bay yidhaahdeen laakiin abu xaniifa iyo imaamu maalik iyo laba riwaayo imaamu axmed midkoodiyo waxay leeyihiin ma waajibayso camdiga kafaara kama waajibto waa sida ibnu mundir isagana dooranayo waa cuquuba bay leeyihin oo cuqubada qiyaas ma soo galo mar haddee waxaani cuquba nas uu sugayo weeyaanoo qiyaas ma soo geli karo xadiidka ay markaa deliishanayana waa daciif wmutasabiban walaa yushradu fi wujuubiha almubaashara inuu dilka la baashiray ayada lagama maarmaan oo shardi ma aha wa mutasabiban ba ha ahaado mid sababay dee ceel haddaad markaa meel cudwaanan uga qodo oo dabeetana lagu dhaco kafaaradii waa lagugu yeelanayaa maxay haddaba wuxuu i wainamaa tajibu lkafaaratu calaa man dukira kaa la soo sheegay kafaaradii waa ku waajibaysaa biqatli muslimin bisaabi qatli muslimin muslim dilkii walow bidaari xarbinba ha ku sugnaaday qoladii aan dagaalamaynay daartoodii xataa hadduu ku sugan yahay walow qisaasiba yaanay ka waajibine walow diyaba yaanay ka waajibine haddana kafaaradii waa ka waajibaysaa leanna daaralxarbi dhiiggiisa hadab ka dhigi mayso sababta ciswadna waa islaamnimadii oo waa qaa'im ama gaalnimo ha u maleeya ama gaalo markaa tatarus ha ku sabayso oo dhufaysa ka soo dhigato wa dhimmiyin wa biqatli dhimmiyin dhimi iyo musta'man ayana diliddii ayana waa ka waajibaysaa kafaaradii leannu dimada iyo cahdigu mawaahiiqda iyo ballamaha la wadagelay ka mid yihiin wa janiinin wa biqatli janiinin uurjiif haddii markaasuu dilana ayana waa ka waajibaysaa wa cabdi nafsi wa biqatli cabdi nafsi addoonkiisa hadduu isagu dilo ayana kafaaradii waa ku waajibaysaa addoon isagu leeyahay waa ku waajibaysaa leannao kafaaradu waa xaq ilaahay leeyahay laakiin qiima waajibi mayso dee qiimii haddii waajibiya qaadan laha isaga soo maaha markaa laa tajibu lishaqsi calaa nafsihi qofna wuxuma sugnaadaan oo naftiisa uguma dul sugnaadaan wa nafsi nafdiisa diliddeedana waa ka waajibtaa leannu naf macsuumaa buu dilay kafaara ayay waajibaysa lixaq illaahi tarikadiisa ayaa markaa laga bixin iyo wuxuu ka tegey wa fii nafsihi wa fii qatli nafsi wajhun dilidda nafdiisa waj ayaa ku sugan inaanu u waajibaynin kafaaro si aanu dhammaankeeduba bilmaani aanu ugu waajibaynin wamra'a walaa mra'ati walaa tajibu lkafaaratu biqatli imra'atin wa sabiin walaa biqatli sabiin xarbiyayni aada haweenay iyo sabi xarbiyayn oo gaaladaynu dagaalamaynay ka tirsan iyaga hadduu dilo kafaara ka waajibi mayso oo dilkoodu xaaraan baado ilmaha iyo dumarka in la dila lama ogolaa liannu waxaan loo diiday dilkoodu xurma ay leeyihin maha maslaxadda muslimiinta ha addoonsadaan baa loo diiday yacni saasay yidhahdeen laakiin cumdii waxaynu ku tilmaannay inaanay taasi markaa habboonayne yacni dumarnimada iyo addoonnimadaas ciyaalnimadaas iyo dumarnimadaasa islaamku markaa ku ilaalinayuu ku dhowrayey oo maxasindiisa iyo wanaaggiisa weeye walaa biqatli mubaaxi dami ka qatli baaqi wasaa'ilin kafaara kama waajibto dilka qof dhiiggiisu bannaan yahay dee waa ka baaqinba waa qolada buqaadda la yidhaahdo ee dadka muslimiinta dee maamulkoodii iyo madaxnimadoodii ka hor yimi waa dee fasalka kitaabka inoo xiga inoogu kitaabka inoogu soo xiga wey nimankaa buqaadda la yidhaahdo ee maamulka iyo dowladda islaamka ka hor yimi marka la dagaalamaya dilkiisa kafaara kama waajibto wasaa'ilin dee horarka mid baa ku soo hororayoo doonaya inuu ku dilo dee kii baad ka horrayso ood qudha ka jartay kafaara kaaga waajibi mayso wa muqtasin minhu iyo mid la qisaasan dee cidaad qisaastiisa leedahay buu dilay kii baa adda qisaastoo dishay markaa qisaasta aad ku dishay kafaara lagaaga leeya la odhan maayo leannu mubaaxu dami ayuu ahay oo dhiiggiisa waa u bannaanaa haddaba kafaaradii maxay tahay wahiya kafaaradii ka dihaarin ka kafaarati dihaarin ayuunbay la mid noqon kafaaradu laba qaybood bay u qaybsantahayo kafaaratu wa calaa kulli min ashurakaai kafaaratun waxau leeyahay sheekhu hadday masalan saddex iyo afar haddii ay wada dilaan qof wa calaa kullin min ashurakaai mid kastoo shurakadaa ka mida kafaaratun baa lagu leeyahay filasaxi haddaan qabanno leanna waa xaq dile ku tacalluqaya oo ma kala badhoobaya sidii qisaasta midda labaad macna alcibaada ayaa ku sugan tahay oo cibaadada keliyana dee jamaaco iyo koox looba qaybiyo saanigu wuxuu leeyahy mee kafaaro qurun baa lagu leeyay waa maal markaa dil ay ku waajibay oo mid walba lagu dhammaystiri maysii diyadii midun bay wada bixinayaan ayuu leeyahay khilaafkaasina wuxuu salka ku hayaa qaatilkaasa maqtuulka oo dhan miyuu dilay mise barhkii buu dilay halkaasuu khilaafkula salka ku hayaa wahiya haddaba kafaaradu kadihaarin bay la mid tahay waxayna kafaaradu waa laba qaybood oo kafaaratu suqra iyo kafaaratu lcudmaa kafaaratu lcudmaa waa saddex midi waa kafaaradii siyaamka ninku ramadaan xaaskiisa hadduu u tago isagoo sooman waxaa ka waajibaysa kafaaratu lcudmaa dee addoon xoraynteed laba bilood soomkeed lixdan miskiin quudintood kafaaratu dihaarna iyana waynu soo marnay oo ninku hadduu yidhaha xaaskiisa anti caraya ka dahri ummi ayaad iga tahay oo furiin markiiba aan u raacinin ayaduna dee addoon xoraynteed bay ahayd haddii la waaye laba bilood soomkeed bay haddii la waayana lixdan miskiin quudinteed bay ahayd haddee waaye ka dihaari bay la mid tahy laakiin qodob buu inoo sheegay oo wuxuu yidhi laakiin walaakiin laa idcaama haddii soomka la kari waayo raashin male tanin fil adhari haddaan qabanno waayo waxaynu ku gaabsanaynaa keliya inta waaridka ah soo aroortay uun waayo kuwa kale nusuusta way tilmaameen saddexdaa istaba yaalla laakiin kafaaratu lqatli ayada waxaa ku soo aroortay uun addoon iyo soom gelin baa soo arooray raashin ma soo aroorin marka waa iktisaaran cala alwaajib cala alwaaridi fiiha id ilmutabacu fi lkafaaraati annasu la lqiyaaso kafaaraadkana waxaa la raacaa naska ee laba qiyaaso ilaahayna kafaarat alqatli kuma sheegay hayra alqatli hayra alcitqi wasiyaam soom iyo citqi ayuunbuu sheegay idcaamka ilaahay ma sheegin markaa raashimin ma leh oo miyaan markaa lagu xambaaraynin kan mudlaqa miyaan muqayadka lagu xambaaraynin oo masalan kafaaraadkan kale ee dee ayada markaa idcaamka la socda miyaan lagu xambaaraynin ayay isweydiiyeen sida markaas dee meelaha kalada la isku xambaaro mudlaqa iyo muqayadka waxay yidhaahdeen oo ay arrintaa ku tilmaameen waxay yidhahdeen awsaafda waa la ysku haleeshiiyaa waa la ysku xambaaraa laakiin asal la yskuma haleeshiiyo oo la yskuma xambaaro tusaale maxay yidhaahdeen ay u soo qaateen masalan waxay yidhaahdeen gacantu gebagabaysiga waa mutlaq oo waa dee waxay gacan muunbaa ku soo artay male la gebagabaysanayo famsaxuu biwujuuhki waaydiikum minhu ayuun baa la yidhi aayadda qur-aanka maxaa ku soo aroortay xagga waysada faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi marka halkaasoo kale waa la isku xambaarayaayo waxay leeyihiin waa sifo laakiin masalan asal markay tahay dee gebagabaysigii lugihii iyo madaxa masiixidiisii midna laguma xambaarin oo lama odhanin wayse aynu uga qiyaasanaynaye lugihiina waa in la masaxaa madaxana waa in la masaxaa leannu markaa asal bay kale marka la isku xambaarayana waa markay wasfi tahay iminkana waa saasoo kale waa kala wasfi wa hiya ka dihaarin bay la mid tahay walaakin laa icaama icaam iyo raashin male fil adhari haddaan qabanno kitaabu dacwa dami walqasaama waxa u baab yahay sheegashadii dhiigga iyo qasaamada waxa la yidhaahdo sheegasho iyo ku dacwin dhiig la sheegtay iyo dil walqasaama iyo qasaamu qasaamada waxaa la yidhaahdaa waa dhaartan kontonkaa ee dadka dhiigga sheeganaya loo qaybiyo ee ay ku dhaartaan markay dhiig iyo dil iyo dhibasho sheeganayaan ayaa qasaama la yidhaahdaa ismu lilaisaami allatii tuqasamu cala awliyaai dam min alqasam oo bimacna alyamiina ayay ka timi xanafiyadu waxay yidhaahdaan qasaamo waa inay konton meeshaa loo tumayo ninkii dhaartaan inaanay dilin ciddi shayna ogeyn maalikiyadu waxay yidhaahdeen waa dhaarasho konton dhaarad ama wax ka mida dhiig sugidii xanaabiladuna waxay yidhahdeen alaymaanu lmukararatu fii dacwa alqatiili waa dhaartan lagu celcelinayo sheegashada dhimashada ayaa la yidhaahdaa wuxuu yihi sheekhu yushtaradu waxaa loo shardiyaa sheegashada dhiigga an yufasila maa yaddaciihi waxa uu sheeganaya inuu kala saaro min camdin badrheer wakhadayn gef wa firaadin la keliyow wa shirkatin wadaagid fa in adlaqa hadduu idlaaqana istafsalahu alqaadi qaadiga ayaa tafsiil iyo kala saarid ka codsan wa qiila waxaa la yucridu canhu wuu ka jeesan wa an yucayina waa inuu caddeeyo almuddaca calay kuu sheegan ee falow qatalahu axaduhum hadduu midkood dilo laa yuxallifuhu lqaadiy fil asaxi asax haddaan qabanno qaadigu dhaarin maayo wayajriyaani way ku dureerayaan fii dacwa qasbin wa sariqatin wa itlaafin wa inamaa tusmacu waxaana la maqlaa min mukallafin ayaa laga maqlaa multasimin oo islaazimiya axkaamta oo calaa milihina ku sheeganaya calaa milihina ku sheeganaya halkan wuxuu inooga galayaa sheekhu shuruudda loo shardiya dacwa dam waana shuruudda asalkeedaba la yidhaha shuruuddu dacwa saxiixa dacwada saxiixada shuruudday leedahay weeye waana lix shardi ilaa shan ayuu matiga inoogu sheegayaa waana sheegashaga soo dhiiga ama wax kale haddaad dhac sheeganayso haddaad tuuga sheeganayso haddii wax lagaa kaba baabiyaa sheeganayso shuruuddan waa loo shardiyaa marka waa qodobka koobaade wayushtaradu an takuuna macluuma haaliban dacwadaadu dacwad la garanaya waa inatay oo waa sideen bian yufasila waa inuu kala saaro maa yaddaciihi waxaanuu sheeganayo waa inuu kala saara min camdin oo yidhahdaa badheed buu u dilay wakhadan gef buu u dilay shibulcamdi buu dilay wanfiraadin keliu dha keligii buu dilay wa shirkatinuu dha ciddaasaa la wadaagtay oo la dishay iyo tirada dishay waa inuu sheegaa hadduu yidhahdo tiradaa shan gamay badnayna waa la maqlayaa bay yidhaahdeen qowl baa wuxuu leeyahay wej baa wuxuu leeyahay marka dacwa dam laga hadlay tusmacu annaha tusmacu majhuula leannu kayfiyada dilka yacni inaad daalacata ayaa adag markaa dil umaad sheegartaa kayfiyadiisa waxba laga maarmaan maha qaabkiisu weliba waxaa kaloo yidhaha sixirka oo kale hadduu yidhaha sixir buu ku dilaynaa ayadana dee dacwada kuwa tafsiirin karoo wuxuu garanaya maaha saaxirka ayaa la weydiin bayinii wuxuu caddaynaya istaraq waa lagu dhaqmi fa in adlaqa haddaba hadduu idlaaqo oo uu yidhaahdo unuguu dilay camdi u dilay gef buu u dilay ma odhan wuu dilay umuri istafsalahu alqaadi qaadiga ayaa tafsiil iyo kala saarid ka codsanaya oo wuxuu odhan siduu u dilay ma gef buu ahaa ma badheedh waa mashil camdi buu ahaa hadduu yidhahdo camdi buu ahaa bal sifee buuna camdiga iyo siduu u dilay waqiila waxaa la yidhi qaadigu ma istifsaalayo ee yucridu canhu waa ka jeesanaya liannu darbun min atalqiin bay noqonaysaa bayle xujadii oo loo laqimayo ayay noqonaysaa qaadiguna inuu xujada laqimaa ma bannaana waa inuu isagu qofkaasi wixii ay ku dacwiyaanay sheegtaanun waa inuu ku socdaa hadday dacwadu dacwa masbuuca tahay dee wuu wadi dacwa khayru masbuuca hadday tahayna wuu celin faaside iyo baatil ay u qaybiyaano hadday faaside tahay soo hagaajiso o dhan hadday baatilo tahayna wuu celin kaasi waa shardi oo waxaynu nidhi waa inay macluumo tahay shardiga labaad waa an yucayina mudicigu dacwadiisa almuddaca caleyh waa inuu cayimaa inuu mid dilay inay koox mucayani dishay waa inuu caddeeyaa falow qaala hadduu yidhaha qatalo axadu midkood baa dilay waar dadkan tobankan mid ka midaa dilay hadduu yidhaahdo ayagina ay diidaan hallay dhaari uha laa yuxallifuhum alqaadi fi lasaxi asax haddaan qabana qaadigii dhaarin maayo waa qof dayn ku sheegtona labada nimaan mid dayn ku leeyahay oo kale markaa fila saxi buuna yidhi taanigu wuxuu leeyahay nacam waa baahi baa jirto waa loo dhaarin kuwanna haddee dhaar runa dhibaata ka soo gaari mayso le'annoo kan qaatilka ahi dee waa ordayaayoo dilka inuu qariyaa buu doonayaa qofkan weligaana inuu garan kari waayaa la arkaa waxaa sidaa laga yaaba inuu xaqiiqsan yahay tobankan uu ka tirsan yahay haddaan dacwadiisa la maqal oon loo soo qaban oon loo dhaarinin dee dhib ayaa meeshii ka imanaysa xuquuq badan ayaa lumaysaa marka laa yuxallifu qaadiin fil asaxi iyo maya yuxallifuhum sow laba weji maaha wuxuu leeyahay labadan weji gaarkuma aha dhiigga sheegashadiisa wayajriyaani way ku dureerayoo way ku socon fii dacwa qasbin wa sariqati wa itlaafin sheegashada dhac hadduu sheegana war labada nin bay dhacay labadan mid bay dhacay ee ii dhaari dee loo dhaarin maayo iyo waa loo dhaarin labadan weji baa ku jira wa sariqatin war labada nin mid bay xaday buu leeyahay qowlka hore asaxi wuxuu leeyahay maya ilaa aad caddaysata cidda koo xaday laguna dhegaysanaayo laguna dhaarin maayo weji kale wuxuu leeya maya ha loo dhaariyo wa itlaafin hadduu leeyahay war nin kalea saracii iga baabi'iyey war nin kalea waxaan iga baaburiyey hadduu leeyahay labada nin midkood ayana la dhaarin maayo ilaa uu caddeeyo taasina waa shardigii labaadoo waa in muddaca caleyh mucayin yahay shardigii saddexaad iyo afraad wa inamaa tusmacu waxaa laga maqli min mukallafin mid baaliqahoo caaqila xilligaa uu dacwada sheeganayo ayaa laga aqbali mid yaroo iyo mid waalan midna laga aqbali hadduu mid yari qabsadu yidhahdo waxbaanu haysaa laga dhegaysan maayo mid waalan hadduu yidhahdo waxbaanu haysaana laga dhegaysan maayo laakiin hadduu xilligan uu dacwoonayo xilligan uu wax sheeganayo haba yaraado ha waallaado laakiin xilligan uu dacwoonayo hadduu qaangaan yahay ama uu mihiirsaday ayada waa la aqbalayaa laakiin ayagumaan wax sheeganayn karaynin mooyaane waa loo sheegayo dee weligood wuu dacwoon waa loo dacwoonayaa multazimin waxaa kaloo iyadana shardi ah oo shardigii shanaad noqonaya multasimin oo islaasimiye axkaamta dee qof islaama ama qof dimi ah gaal xarbi ah xabaddu inaga dhex wiifda inaga dhexayso ayada dhiig baan u sheeganayaa lagaa dhegaysan maayo ila waa gaalaynu dagaalamayno isna qudhu inaga jirayn innana qudhaynu ka jarayn markaa dhiig baan u sheeganayaa hadduu xataa soo islaamo berigaynu dagaalamaynay buu waxyo geystay laga dhagaysan maayo ee waa inuu calaa mi- multasimin mid islaazimiye axkaamta waa inuu yahay calaa milihina waa inuu ku sheeganayaa mid isagoo kalaana waa inuu ku sheeganayaa oo muddaca calayhuna waa inuu yahay mukallafan multasiman horta ba waxaa yidhi inamaa tuswacu min mukallafin multasimin iminka gaal xarbiya iminka mukallafkiiba waxa wax waxaa waynu ka wax sheeganayaa mukallaf multasima yahay oo sabi iyo majnuuma sheegan karaan multasim gaal xarbina wax inooma sheegan karo waa sabi gaal multasim gaal xarbi wax inooma sheegan karo calaa miliina waa inuu ku sheeganayaa mid lamida oo ka loo sheeganaya waa inuu mukallaf yahay qaangaad caqli la yahay multasim waa inuu yahay ee markay gaal xarbi in wax loo sheegtaa iyadana ma ansaxayso haddaba sabi iyo majnuun iyadana in la dacweeyaa ma ansaxayso maxaase la samaynayaa hadduu mid waalani waxyeello kuu geyso ama mid yari waxyeello kuu geyso dacwadda laguma wajaho sabiga iyo majnuunka waxaa la dacweeyaa weligooda weligooda ayaa la dacweeyaa haddaanay weliba lahayn ka waran dee weliguna weligii sharcigaah weli sharciga weli jacliga baynu soo sheegnay weliga sharciga waa aabbaha iyo awowga iyo wasiga ama mansuub alqaadi dee kaa qaadigu markaa uu soo magacaabay haddii aanu weli jirin hal mar un baa la dhagaysan karaa dacwadda waa markuu leeyahay markhaati baan haystaa sida qof maqan iminka markaad wax ku sheeganayso haddaad markhaatiyo caddaynteedii haysato dacwadda waa lagu furaya haddii se aanad caddayn iyo markhaati u haysanin qof gaa maqan wax sheegin oo aad u sheeganayso lagaa dhegaysan maayo markaa hadduu yidhaahdo sabigii iyo kii waa lee weliga lahayn hadduu yidhaahdo labadoodaan u sheeganay caddaynna waan u haystaa waa la dhegaysan dacwaddiisa markhaatigana waa loo qaadi weliba waxaa loo raaciyaa waxa la yidhaha yamiin listidhaar dhaar baa loo raacinaya markaa markaa ilan waxaan istifaaci karaynin qofkan wax loo sheeganayo sabigan iyo kan waalan iyo qof dhintay oo kale iyo qof waalan oo kale iyo qof maqan oo kale mar haddaanu istifaaci karaynin oo aanu isagii meeshii joogin ama hadalkiisa aan wax ka soo qaad lahayn waxaa la samaynayaa dhaar baa loo raacinaya oo qof dhintay oo kale inaad sidii ugu lahayd oonad ka daynin oon oonu ku siinin baa loodhan ku dhaaro kan waalanaya kan sabigaana saasa yiminu sidaar loo raacinaya haddaan markhaati lahaynin waxaad sugi intuu qaangaaraya ma ka miirsanayo laba sabi hadday wax isu geystaan cid caddaysana la waayo keliya waxaa la sugaya intay qaangaarayaan leanna waddo kaloo loo maraa ma jirto multasimin calaa milihi oo isagoo kale ku sheeganaya wallahu aclam